إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan darsiga sagaalaad ee risaalada alqafla ah oo uu soo jeedinayo sheekh cabdiraxmaan firin فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan soo maray xaaladda bini aadamku u mara labadii hore nolosheenan caadiga ah iyo nolosha dambe oo xaalatul barsakha oo ama janno ama naara qiyaamadii baa hadda imaanaysa markay qiyaamada imaanaysa alla wuxuu noo sheegayaa wanufiqa fi suuri dalika yowm lwaciid la wanufiqa waa la afuufayaa fi suuri buunkii aakhraa la afuufi dalika maalintaa buunka la afuufayana yowmulwaciidi waa maalinta goodiga weeye war waa lais abaal marin war hoy naar baa jirta war hoy kanaa jirta maalinta laiskugu goodinayo ee lagu leeyahy waxaa dad qaban weyda waxaasaa kugu dhacayo maalintaas weeye marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin baa laynab alla waxa aan kuu qaban waxaala raaxa raaxa adduunya kaasuu yidhi waryaadhahen seed iila hadlaysaan ma seen raaxa u dareemahayaa seen adduunyo inaan joog u dareemahayaa malagii buunka aakhira afuufaye adduunka lagu halaagahay buunkii afkuu saaray buun waxaalaha la afwaa la yidhaahdaay afkuu saaray dhegtana xoogaa waa yar qalloociyo ruux markuu ruux intuu u yeedho uu dhawaaqa sugahayo xoogaa wejigu yar dadbaa marka afkiibuu saaray buunkii dhegtiina xoogaa waa yar qalloociyey wuxuuna sugahayaa carshigu fiirinhayaayo ku dhufuu sugahayaa ilaan carshiga xaggiisa laga soo amriya marka ishiisu waxay kusii jeedaa carshiga ee malagaas buunka afuufi lahaa buunkiina afkuwa saaray hadda uwa saaray baa nabig alay salaam yidhi dhegtiina waa raariciyo ku dhufuu sugahayaayo ishii iyo dhegtii waa socotay afku waa diyaar adduunkii wakaase inaan marka raaxaysto oon sii noolaado oon sii sheekeeyo oon seen anugu ku damcaya howlahaas war hoo iga daaya waxaad ii samaynaysaan iyo guryaan kuu dhisaynaa iyo joodariga waxaa nabigu wuxuu yahan la ii keenin aakharadii baa taagan markuu nabigu sidaa lahaa kun iyo afar boqol iyo zaaid baa kasoo wareegta ogaada hawshu marka waa maanta waa iska diyaar wey marka hore marka suurka la afuufayaa marka la afuufo suurka dadku argagax baa ku dhacaya markay baqaan oo indhaha taagaan mar labaad buu ku celini kii adduunka joogana wuu dhiban kii hadda xaalatul barsa ku noolaayee ama jannada loo ballaqay ama naarta loo ballaqayn soo marayna isagiina wuu dhiban kulli waa la wada dhiban markaas mar saddexaad buu ku celinhayaa marka saddexaadoo ku celiyo dhammaan kii adduunka ku dhintay iyo kii qabriga hadda ku dhintayba dhammaan hal mara lasoo wada kacaya markaasaa qabrigi kii ku jirana qabrigii baa ka dilaacaya jaranjar oo dhan waad ka soo baxayaan ummaddii oo dhan baa soo dareeri waxaa loo soconayaa banaankii qiyaamo ayaa la soo aadayaa markaas wanufiqa fi suuri dalika yowm alwaciid markaas lasoo dareero wajaءat kulu nafsin macahaa saa'iqu washahiid wajaa-ad way imaanaysaa kullu nafsin naf walba banaankii qiyaamo imaanaysaa macahaa walxaal macaha uu wado saa'iqun maceedu yahay saaiqun mid dadka kaxaynhaya iyo wa shahiidun mid mara ku ah adduunka maanta waa aragteen ruux hadduu xabsi galo mid jeelka joogo oo ruuxii wada iyo mid kaa daba socdoo faylkii laga qoray ku daba wada iyo wixii iyo mid xabsiga wada oo gacanta haya labadaasaa keenaysa keenaysa maxkamaddii keenaysa marka midna waxa weye waa kii markhaatiga ahaa midna waa kii waday marka naf walba markii ay soo baxdo qiyaamada ama banaankii qiyaam waxaa keenahaya carsigii qiyaam waxaa keenahaya laba malag midna waxa weeye dabadu ka kaxaynaya saaiq weeyaano dabadu ka kaxaynhaya midna waa shahiido uu ku markhaati kacaya marka shahiid markhaatiga waxaa noqon kara waxyaala badan jirhkiisaa ku markhaati kiciyo dhegihiisii iyo indhihiisii iyo lugihiisii iyo gemcihiisii ruuxa way ku markhaati kici hadduu wanaagsanaana khayr bay ugu markhaati kici hadduu xumaana sharkuu sameeyey indhahaaga ma iska qarin kartaa maya dhegahaaga ma iska qarin kartaa maya lugahaaga iyo gamcaha waxba iskama qarin karti idan markaad dhimato ayagaa kuu markhaati kici dhulkii aada xumaanta ku samaysa kuu markhaati kici malagii laguu diray ayaa kuu markhaati kici marka waxaa weeye nabigii laguu diray waa meel u baxsan mayso marka waja-ad way imaanaysaa kulu nafsin macaha xaal uu weheliyo saaiqo mid dad ka kaxaynhaya iyo washahiidun kii ku markhaati kacahayay markii qiyaamo la keeno malag baa kaxaynhaya midna faylkii laga soo qoray iyo diiwaankii ku dawadaa markaasaa ilaahay baa la hadlahaya laqad kunta fii kaflati min hada fakashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid alla wuxuu leeyahay waryaa maanta ma lagu keenay laqad kunta waxaad ahayd fii kaflati mid moog oon danaynin baad ahayd min hadaa maalintan maalin qiyaama inay jirto oo wixii aad ku hadlijtay lagaa xisaabinhaya maadan ogeyn wixii aad samaynaysay in lagaa xisaabin maadan ogeyn haddaad ogaan lahayd waa tartiibsan lahayd fakashafnaa waan faydnay canka xaggaaga khidaa'aka daboolkii aakhara kaa saarnaa ilaa aakhara af ahayd umaad jeedina aakharadii waa tan jannadii aad maqlisa waa taan naartiina waa tan malaa'igtii waa tan cadaabkii waa kan la soco ilaahay marka wuxuu leey fabasaruka araggaaga alyo maanta xadiidun waa bir eh wariya araggaaga maanta waa bir eh si saa wax u aragto waa khatar intaa markii lagu yidhaahdo de ruux hadduu fiicnaana de waa fiican yahay hadduu marka walbahaar wey malagii marka wax ka soo qoray baa hadlahaya wa qaala markaasu wuxuu dhahaya warbixin buu dhiibi ilaa haddii hadda xabsi lagu keeno markii qaadiga lagu keeno ninkii wax kaa soo qoray waa inuu hadlaa soo ma wa qaala markaasu wuxuu dhahayaa qariinahu qariinuhu ninkan hadda bini aadamka kii lala saaxiibiyo saaxiibkiisa ahaa oo malaga ah wuxuu leeyahay haadaa faylkuu soo dhigay meesha haadaa faylkanu ama buuggan wax ku qoran maa kii weeye ladaya agteed hawey catiidun waana diyaar buu leeyahy khabarun bacda khabarin ladaya haadaakan maa kii weeye ladaya agteeda catiidun waana diyaar ama kaasoo cadiidun diyaar oo laga sifina banaanta markaasu wuxuu yii malagi wuxuu leeyahy ilaahayow wixii aniga agtida ahaa ee maalintuu qaan gaadhay ilaa maalintuu dhan ka soo qoray khayran wa sharan waa kan waa diyaar buu leeyahy ilaahay markaa amar buu bixinayaa marka ila ninkiisa faylkiisii waa la keenay malagii waday waa la keenay awsha waa isku caddahay ilaahay marka amar buu bixinay wuxuu leeyahy ilaahay malaaigtu la hadlayaayo khasanatu naar malaaigta naarta xukuntu ilah wuxuu alqiyaa fi jahannama kula kafaarin caniid manaacin lilkhayri muctadin muriib aladii jacala maca allahi ilaha aakhara faalqiyaahu fi lcadaabi ashadiid ereyadaasu ilahay ku hadlayaa marka qiyaamadii baan taaganahay waa ereyga ilahay baa saa uga hadli doona sidan suuraddii u dhici doonta hawsha ilahay wuxuu leeyay malaaigta waanaka yaa rab alqiyaa ku tuura fii jahanama jahanamo dhexdeeda ha lagu tuuro kula kafaarin mid gaalnimo badan kulligii caniidin oo madax adkaa war ilaahay baa saa yidhi aan raaci jirin war rasuulkaa saa yidhi xadiid kalaa la sheegay aayad kalaa jirtee culimmadu maxay ka dheh markii qur-aanka iyo diinta loo sheego caniid madax adkaa war waxaanu maxay ahaayeen ha lagu tuuro cadaabka rabbi ilahi subxana wa tacaala kaasoo manaacin mancin badnaa likhayri towxiidka iyo khayrka iyo diinta ummadda ka mancin jiray markii la yahay khayrka ummadda loogu yeedhaba asaga u diidi jiray maya ma ogolin ma raacayno oo khayrka hor istaag baday muctadin xadgudi badnaa oo dembi un lawaha kula jiray muriibin ilaahay iyo diintiisa ka shakisanaaba muriib ahaayo ilaahay iyo diintiisa iyo shareecadiisa kaba shakisanaaba aladii kaasoo jacala yeelay maca allah ilaahay maciisa ilaahan ilaah aakhara oo kale fa alqiyaahu ku tuura kuwa waa towkiid bacda towkiid fi lcadaabi shadiid cadaabka daran ha lagu tuuro marka bal aayaddan aan fiirino jahanamo ayaa gelahaya kula kafaarin caniidin mid kasta oo gaalnimo badan nawaaqid buu ku jiraa hadda nimankan soomaaliyeed meel kale ha aadinba nawaaqiday ku jiraan waa kafaaro waa gal mar wuxuu sameeyey ilaahay keyrkiibuu sharci waa diinta ilahay waxaan ahayn buu sharci ka dhigay waa kafaar haddana muslimiintu buu la dagaalamo gaaladu garab siinhayaa waa waa kafaar waa gaalnimo kale inuu gaalnimo badan yahay macnaha haddana dadkii muslimiintaha iyo gabdhihii muslimiintu kufsan hayaa wa waa kafaar wey haddana salaada ilaahay ma tukanhayo waa kafaar wey war haddii la tiriyo boqol gaalnimo isku darsan hayaa wey kanu galay kan waa gaalnimo taana waa gaalnimo taana waa gaalnimo taana waa gaalnimo w kala wey mid hadda gaala oo yidhi soomaaliya madaxtinimo ka rabaa inaan qabto cabdishakuur ay dhahaan inuu gaalnimadiisii iyo dastuurkiisii iyo hawlihiisii waa meel intuu tegay jarmalku wuxuu yidhi waxay leeyihiin naaguhu naaqisaatu caqlin axaadiis jeebkooda ay kala sobeen waxba aan ka jirinna way sheegahayaanbi xayba yari ayadan maxay tahay habarta xun tahay nabiyullaahi aadam xaawo feedheedi xaawo nebi aadam feedhiisu ilaahay ka abuuray waa been bay tiri sida nebi aadam loo abuuray ayadan loo abuuray tiri marka waa kafaar gaalnimo hore ku jireen kuwo hore ku jireen tanna way ku darsadeen marka mid kastoo gaalnimo badan ha lagu tuuro jahnaba leey caniidii madax adkaayo qur-aan iyo xadiid iyo adilo iyo adila caqliya wa adila naqliya haddii loo keeno allay ka tahay caniid oo madax adkaa ku tuuro cadaabka manaacin lilkhayri dacwadu inay faafto diintu inay faafto tawxiidku inuu faafo dadka inu diinta ilahay ay qaataanna hor istaag badnaa oon yeeli jirin oo dadka iyo gabdhaha wadaadada shacairta islaam kula dagaalami jiray magaalooyin waxaa jira soomaaliyeed oon maanta loo ogolayn hal gabadho inana in indhashareer xidhato indhashareer hadday xidhato oo ay ku arkaan bartaasaa laga toganaya waa wadan dhan oo hadda soomaaliyeed oon laga ogolay indhashareer oo maxay tahay waxaa la dhihi jiray soomaaliya caasimada koowaad waa xamar baa layihi midda saddexa labaadna waa hargeysay dhehen midda saddexaad caasima saxadna waa kismaayo dhehen magaalada kismaayo hal ruux gabadh muslimada xataa waaxida hal gabadh xataa oo indhashareer xilka kuma jirta macnaha marka bal fiiri hadda manaacin lilkhayri wey manaacin lilkhayri khayrka diinta ila khayr waa diinta ilaahay iyo shareecada islaamka hor istaag badan oon u ogolayn ummadda kaana cadaabkaa lagu tuuro gaalkaana cadaabkaa lagu tuuro in allaali inta gabdhaha indhashareerka u diida diinta ilaahay ka hor yimaadeen gaalana weeye marka gaalnimo horey ku jireen oo labay ku jireen oo saddex afar tanna ugu lixee muctadin xadgudub badan oo iska daa asagoo gaalnimada haddana muxuu ku darsanayaa xadgudub dembi muriiban diinka allana uu ka shakisan yahay marka waa meeqa tilmaamo kafaar iyo caniid iyo manaac iyo muctadin iyo muriiban shantaa qodob midkii lagaa helaa waa un gaalnimo kii lagaa hela waa un lagu cadaabi allah wuxuu yihi aladii kaasoo jacala maca allahi ilaahan aakhara faalqiyaahu fi lcadaabi shadiid naarta nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markii qiyaamo la tago qiyam taga yahay jahanabaa oo si webiga u daadaysa oo sida badda oo kale arkayno yaa meel soo safanayso cadaabka iyo waxa dhimbilaha ka baxyaabaysaan marka luqun dheer baa kasoo baxaysa kor uga soo baxaysa markaase waxay leedahay maanta aniga saddex qola anaa iskale dadka meesha fadhiyo waa maqlaya kulli saddex qola anaa iskale aladii jacala maca allahi ilaahan aakhara ninkii ilaahay wax la caabuday anaa iskale kullu jabbaarin caniidin anaa iskale nin kasta oo jabbaara oo ummaddii ilaahay burburiyey oo diintii ilaahay burburiyey oo caniidana anaa iskaley leedahay marka aladii jacala maca allahi ilaahan aakhara wey ilahi wuxuu yihi faalqiyaahu fi lcadaabi ashadiid ha lagu tuuro kaa cadaabka daran markii sidaa la yidhaahdo muran baa bilaabanaya marka nimankii dhahaya shacab baan nahay iyo nimankii dhahaya shacabkaan xukunnaa nimankii diinta ilaahay ka hor yimid ee madax baan nahay yidhi ee dimuqraadiyada waday ee gaalnimada waday iyo shacabkii yidhi waa noo madaxdana u sacabtumahayo u mudaharaadhayo u waday oo garab ordahayay labadii qolaa isku dhegeysa marka kuwan waxay leeyihiin idinkaana baadiyey dhibkaad noo keenteen waxaa idinkaa noo waxeeyey maraykan baad sur ka keenteen talyaani aad ka keenteen dhibka idinkaa noo lahaa diinta ilahay baad noo diideen muslimiinta waxaa tana khawaarij weeye waad nagu dirteen gaalnimada idinkaa noo horseeday dhibka idinkaa noo waxeeyey way calacalaya kii kale waxal wuxuu leeyahay war adaa dhaalim ahay adaa fisqigii rabay maanaa ku qasbay maanaa ku waxeeyey anigu war unbaa sheegay adna waa ii sacabtuntay maanaa muran baa dhacaya marka ilaahay wuxuu yidhi qaala wuxuu dhahaya marka qariinuhu markay murmaan qariinuhu ninkan bini aadamka ah shaydaankiisii ama bini aadamka ama qeyrkeyga luumiya wuxuu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa ilaahow ma adqayto anigu ninkan ma baadiyen bilaash bu igu haysta ilaahayo hadduu bini aadam ahaa iyo hadduu shaydaankii ibliisya waa isku mid un cid walba wax baadiyeysa markii la qabsado lagu dhego ilaahay buu u dacwoonayo wuxuu ilaahayow aniga ninkan ma baadiyeyn ma qasbin anigu walaakin kaana fii dalaalin baciid isagaa baadi ku jiray xaqa ka fog isagoo baadiyeysan oon diin rabin oon islaam rabin oon culimo rabin oon xaq rabin oon diin rabin yaan u sacabtumiyey microf baan sheegay waa idaba yaaceen un marka hadda bilaash uga haysta ilaah iga qabuley muxuu iga rabaa aniga anaa tayda la yaabane shacabkiina waa ku dhegan yihin gaaladaha marka shacaba aan iska saarin saa ku ogaada qaala qariinuhu ninkan hadda gaaloobay saaxiibkii sii baadiyey wuxuu leeyahay rabbanaa ya ilaahayo rabbanaa yaa rabbana ma adqaytu anugu maana baadiyin walaakin kaana fii dalaalin baciid asagaa baadi ku jiray xaqa ka fog asagaa ku jiray ilahay wuxuu le waryaa labadiin laba gaal baa tiri maxaa u murmaysaan qaala ilahi wuxuu leeyay laa takhtasim waryaha ku doodina ladaya agteeda iga daa waraa buuq waraa waqad qadamtu waa idiin horumariyay ilayku xag bilwaciidi goodigii waa idinsoo horumariyey marka adduunkas maxaa ku yidhi war haddaad diinta ilah ka laxtan waa idin cadaabahaya war cadaabka wixii anigu aan dhihi lahaa horay baan adduun idinku sheegay maanta agteed dood iyo adaa iilaha adaa iilaha laydinka yeeli maayo hal la joojiyo dooda maa yubadalu lama bedelhayo alqowlu hadalka hore u sheegay oo ahaa laamlaana jahannama aan idhi jahanaba waan ka waan buuxin doonaa idhi ereygaa la bedeli maayo gaal unbaa laga buuxin kii wax baadiyo gaal haddaad tahay waad geli kii la baadiyo haddaad gaalooday waad geli wada naar inay gaal uu naar geli uusan kana soo baxayn horey baan u ballan qaaday warkaana la bedeli maayo buuqa iyo muranka joojiya warya laa takhtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciid maa yubadalu lqowlu ladaya wamaa ana bidallaamin lilcabiid maa yubadalu la bedeli maayo alqowlu warkaygii ladaya agteeda lagu bedeli maayo wamaa ana anigu may rabbi leeyahay bidallaamin lilcabiidi mid addoommaha dulmiya may bidalaami waxaa la yihahdaa afcaalu tafdiil laysa calaa baabihi wey oo bidallaamin waa facaal weeyaan oo waa afcaalto laga laqmayn maayo haddaad ka laqmayso waad gaaloobaysaa oo waxay noqon ilaahay mid dulmi badan ma ahay noqono lama dhex saa laga laqmayn maayo oo baabkeedii afcaalu tafdiil laga laqmayn maayo maxaa yeelay haddaad afcaalu tafdiil laga waxay noqonaysaa ilaahay wax mid dulmi badan ma aha laakiin xoogaa marmar waa tuurtaa bay noqoni waana gaalnimo marka waxaa layihi afcaalu tafdiil laysa calaa baabi weeyaano waxaa la samaynhayaa sida ku laqme wamaa ana anigu ma bidalla mid wax dulmiyo ma ihiba wax mid wax dulmiyo ma ihi lix oddomaday anigu nin aan gaalnimo gelin inaan cadaabo yeeli maayo on cadaab ku waariyo laakiin waxa weeye nin gaalana cadaab ka soo bixin maayo anigu cidna ma dulmiyo ilahi subxana leeyahay intaa markay dhacdo ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamedow ummadaada arrinta jahanamo uga sheeke wadkurta yoomadaas darafkaasu ficil udkuru ku tacalluqahaya haddii kale bidallaamin lagu tacalluja dhib male udkurnay maxamada u sheeg yowma maalinta naquulu aan ku dhihi doono lijahanama hal imtalaatina ma buuxsantay oo wa taquulu ay dhihi doonto hal min masiidin wax hadhay ma jiraan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalin maalmaha ka mida jannada iyo naarti baa murmay ilaah awooddiisa fiil jannada iyo naarta aan maqlayno hadda aad jaamidaadka ahoo midna ilaahay barwaaqa u dhex dhigay midna ilaahay ciqaab u dhex dhigay ayagii intay isku yimaadeen bay murmeen yowm min alayaam nabigaa inoo sheegay jahanaba waxay tidhi anaa kaa fiican jannada waa saa iga fiicantay ilaahay inta caasiday ee kibirtay baa aniga lagu ciqaabhayaa marka ilaahay kuwii ka hor yimid baa aniga lagu ciqaabi oo meel baan saari marka anaa kaa fiican jannadu maxay tihi anaa kaa fiican bay tihi intii ilaahay raacday ee adeecsanayd ee muminiintayd iyo masaakiintii iyo aniga ilahay igu raaxaynhaya marka anaa kaa adu waxbaa lagu cadaabayaaye intii ilaahay waxiday ee diinta haysatay iyo anigu aan dharjinhayaa bay tihi marka anaa ilaahay kaa jecelya ilaahay baa marka la hadla wuxuu yidhi buuqa joojiya jannada naarag mid kasta in adu naaray naartidaa tahay oo ciddii igu xadgubtaan kugu cadaayo adna janna jannadii anaa ku abuurtay oo ciddii i raacday anigoo rabbi ah yaan kugu naxariisanhayaaye kala tagali laakiin mid kasta waxaa ballana inaan idin buuxiyo jahanaba inaan ku buuxiyo yaa ballana janna inaan ku buuxiyo adna ballana buuqana ha la joojiyo marka nabigu wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam jahanama maxaa laga buuxinayaa dad iyo dhagax markaasuu nabi wuxuu yihi ummad fara badan oo bilyanaada oo isku xidhan yaa hal mara lasoo tircinhaya waa lasoo riixaya kaasaa hal mara cadaabka lagu dadinhaya gawda qaylada ka yeedha iyo jugta meesha ka yeedha nabigu wuxuu yahay xataa dhegihna ma xamili karaa markaa si loogu wado ilahay marka wuxuu leeyahay halimtalaati mar kasta waxaa lagu rido ayadana waxay dhahaysa wataquulu hal min masiid wax ma hadheen mujrimiintu wax ka hadheen yaa rab yaa hadhay yaa hadhay waa un lagu daldalhayaa ilaa uu marka dambe ilaahay subxaanahu watacaala lugtiisa uu saaro jahanamo ilaahay markuu lug saaro watusawi bacduha bacda ayaa isku imaan marka wataquulu qad qad qad ma ka dhahaysaa inta kale waa un lagu wada hayaan ilaahay markuu lugti saaro ila way fiisaneede way soo uruuri markaas waxaa dheh qad qad bas ilaah waan buuxsamay meel wax leegeliya male ilaah waan buuxsamay ilaah waan buuxsamay leed jannada nabigu wuxuu yihi calayhi salaam intii loogu talagalay markay galaan meelaha adduun baa soo harhaya markaasuu ilaahay khalqi cusub buu ilahay u abuurhaya ummad cusubo hor leh oo ahlu janno ah yaa dib loogu abuurhaya ayadana saasaa lagu buuxin doonaa wadkur nebi maxamed oo ummadda u sheeg yooma maalinka naquulu aan ku dhihi doono lijahanama hal imtalaati ma buuxsantay jahanamooy oo wataquulu ayaduna ay dhihi doonto hal min masiid wax hadda ziyaado oo banaanka jooga ma jira yaa rab allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markii qiyaamo la taagan yahay wauslifat iljannatu lilmutaqiina gayra baciid hada ma tuucaduuna likuli awaabin xafiid man khashya araxmaana bilqaybi wajaءa biqalbin muniib udkhuluuha bisalaami dalika yowm اlkhuluud lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay markii qiyaamo la tago annagoon janno iyo naarba aan tegin oo qiyaamada aan taaganahay jannadiina waa la keeni naartiina waa la keeni naarta nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun oo xadhig baa ku xidhan xadhigii la arkaba toddobaatan kun oo malag baa xajinaysa markaasay kolba soo farabaxsanaysaa maxay rabtaa gaalada alla igu sii daa bay leedahay toddobaatan kun oo xadhig baa ku xidhan ma xadhigii la arkana toddobaatan kun oo malag baa haysa markaas haddana soo farabaxsanaysaa gaalada meesha qiyaamka banaanka taagan yay usii xanaaqsan tahay marka jannadii soo ma aha wauslifat iljannatu allah wuxuu yihi jannadii waxaa loo soo dhoweynayaa lilmutaqiina kuwii dhowrsaday shirkii ka dhowrsaday macaasida ka dhowrsaday xumaanta ka dhowrsaday mutaqiin wey hayra baciidin meel aan saa uga fogeyn oo arkahayaan baa jannadii loo keenayaa xowrliciintii iyo barwaaqadii iyo cuntadii waa aragtay adoo hadda meel fadhiyo aroos joogay markii cuntada la keeno saxanka isha la raacay moogta markii qolyaha loo dhigahaye marka waxaa weeye janna adoo qiyaamada taagan yaa jannadii iyo adduunkii yaa imaanaysa kayr meel aan kaa dheeran ujeeday yaa saa jannadii aa ku arkaysa kaasaa ilaahay baa alla hadl wuxuu yihi haadaa maa tuucaduuna waa kan wixii ahlu jannooy ahlu tawxiidow ahlu daacow ahlu mujaahidiinay yaa ahla alqur'aan wixii la idiin ballan qaaday waa kana haadaa maa tuucaduuna kan waa kii la idiin ballan qaaday allaw yaad u ballan qaaday likuli awaabin xafiidin man khashya araxmaana bilqaybi wajaaa biqalbin muniib ilahi waxaan u ballan qaaday likulli awaabin mid toobadkeen badan kulligii ruux aan dembaabaynin ma jiro ruuxaa muxuu u dembaabay war sheekhu waa dembaabi oo macalinku wuu dembaabi oo gabadha wadaada way dembaabi oo mujaahidka wuu dembaabi kuwa wuxuu leeyahay nin niman mujaahidiinahaba dembiga noocaa galay oo yaa ku yidhi ruux ma dembaabo haddaad tidhaahdo wux ruux aan nebi maxameda macsuum haddaad tidhaahdo nebi maxamed keyrkiisa macsuum kaafir bilah gaal baa taybe gaal kufaar ayaa tahay oo khaarij can milla marka waxaa weeye ruuxanu ruux aan dembaabaynin male laakiin ilaahay yuu ugu jecel yahay kuwa toobad keena waan dembaabaynaa laakiin dembi see u gashay ilaahna dhihi mahaye e inaan ka toobad keeni weynu ilaahay nagu cadaabi marka jannada waxaa geli doona likulli awaabin mid soo noqosho badan kulligii xafiidin oo awaamirtii la saaray xifdiya waxaan doonaynaa ruuxu hadduu dembaabo inuu toobad keeno nebiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam wallaahi toddobaatan jeer ka badan yaa ilaahay istikfaar maalinka weydiisaan u toobad keenaa marka nebi maxamed oo khayru khalqilahi baa sa ahaye inagu waxaa laga inaan amaanta astaqfirullah naa dhihin oo ilaahu noo dimdha yaaba laga yaabaa marka xafiidina waxaa weeye diintii xifdiya oo awaamirtii la saaray ilaaliya oo wixii laga reebay ka taga oo wixii la amray sameeya oo xafiida yaa ilaahay jannadiisa u gelin doonaa man axad buu ilahay jannadiisa gelin doonaa khashiya ka baqay arraxmaan alli raxmaana ka baqay bilgaybi asaan u jeedin hadda annaga ilahay ooma jeedno waan rumaysannahay ilahay inuu noo jeedo waan rumaysannahay waxa aan gelayna ilahu naga xisaamin doono lakin hadda annaga ilahay ooma jeedno indhaha kuma hayno indhaha kuma hayno marka nin asagoo ilaahay u jeedin yuu sinadii ka baqay asagoo ilaahay u jeedin yuu beentii ka baqay asagoo ilaahay u jeedin yuu xantii ka baqay asagoo ilaahay u jeedin yuu shirkiga iyo gaalnimada ka baqay marka ruuxa asagoo ilaahay u jeedin alla ka baqay kaasaa mutaqoo jannada geli doona oo wajaa la yimid biqalbin muniib qalbi toobadkeen badan la yimid oo muniiba ilahay usoo noqdo oo ahlu tawxiida la yimid oo shir ku jirin markii jannada la tuso oo la yidhaahdo jannada waxaa iska likulli awaabin xafiid man khashiya araxmaana bilqaybi wajaa biqalbin muniib ilahay magaxu leeyahy udkhuluuha aljannaya awe tilmaanta dadkii lahaa haya hala gala jannada bisalaamin nabadgelyaha loo galo nabadgelyaha loo galo cabsi ma jirto walbahaar male si ammaana ku gala dalika kanuu yowma alkhuluud waa maalintii waarista saad u gasheen weligiin dhiban maysaan saad maanta u fayowdihiin weligiin jiran maysaan saad dhallinyaro u tihiin weligiin duqoobi maysaan baa layihi marka waa dhallinyaronimo ayna duqnimo ka dambaynin waa caafimaad uusan jiro ka dambaynin waa nolol ayna dhimasho ka dambaynin waa raaxo abaar iyo faqri ayna ka dambaynin udkhuluuha bisalaamin dalika yowma alkhuluud bale ilaahay wuxuu leeyahay waad waaritaan sooma haddana lahum maa yashaauuna fiiha waladayna maziid lahum waxay leeyihin ahlu jannaha maa yashaauuna wax allaale waxay doonaan bay ku leeyihin fiiha jannada jannadaas waxay doonaan way ka helayaan adigu waxaa rabtaad cuni hilib nooceed rabtaa ma idaaley baad rabtaa hilibkeed ma ma riyaad rabtaa ma geel baad rabtaa ma digaag iyo kalluun baad rabtaa ma sambuus iyo bajiyaad rabtaa ma beriis baad rabtaa adu maxaa rabtaa gabadh nooceed rabtaa nooc ayu nooc wax allaale wixii adigu aad doonto helaysa ilahay wuxuu intaa ku dayn mayne waladaynaa masiid agtanada weliba siyaado kalaa sii jirta oo waxay doona ahayne siyaado kale liladiina axsanu xusnaa wa siyaada siyaadadu maxay tahay markay jannada ay galaan iyo ilahay ahlujanna isku yeedhaya ilahay baa la kulmahaya subxaana wa tacaala kaasuu ilahay wuxuu leey waryaane wax aan hadda idinka dhimanoon idiin siyaadiyey ma jirta kaasina yaa rab maxaabaa naga maqanba dharagnay waa nolol aan dhimasho ka dambaynin waa raaxo aan ka dambaynin waa maxaa yaa rab kaasuu ilahi war waxbaa jira wax matoomaysaan ma yaa rab markaasuu ilahi wuxuu leeyahay anaa inaad aragtaan weeye anaa iskiin tusahaya maalin kastoo jumcaa waa ruux kastoo ay arkahayaan markaas in wix intay iloobaan ool iyo marka barwaaqaysan hayaan allahum maa yashaauuna fiiha waladayna masiid allahu jannadaana geli allah marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlayaa qiyaamadii oo gaaladiba hadda ilahi la hadlaya wa kam alla badana ahlagna intaan hagnaalay qablahum ummadda nebi maxamed hortood min qarni quruun ku ummadaasoo ashadu ka daraaminu xaggooda bashin xagga awoodda markay cadaabkii arkeenna fa naqabu ay harabu way careen fi lbilaadi markay cadaabkii arkeen dhulkii bay ku kala careen hal min maxiis wax baxsaday miyaa jire wax baxsaday miyaa jire maya ilahi wuxuu nafiidaa arrinkaa arrinka fi maxay noqonaysaa suuraddii aan kasoo sheekeynay qaaf oo dhan wey la dikraa waanay u tahay liman ruuxu kaana u hadlay lahu mankaa qalbon qalbi iyo garasho o alqaa owda macnaa waa laga laqmayna oo wa alqaa riday asamca maqlkiisii raariciyey wahuwa asagoo shahiidun qalbigiis uu xaadir yahay alla uxiyi ummatu maxamed kibrayaan ogow alla badanaa ummado ka xoog badan intaan halaagnay badana oo markay cadaabka arkeenna fa naqabuu fi lbe dhulka kala yaaceen dhulkay kala careen ninkastoo meelaad gasho hadduu hadda madfax sooga dhaco nima meel buu geli ma ogtahay waa la kala carray halmin maxiis ma jira wax baxsadeh wax geerida ka carray ma jira ilahi waa maya ilahi wuxuu yihi suuraddaa laydinka soo akhriyey ee suuratulkaafa waana iyo wacdi waxay u tahay ruuxii garasho leh maqalkana raariciyey isagoo qalbigiis uu xaadir yahay si fiican suuraddan u dhuuxay ruuxaasi waana suurad u tahay lakiin ruuxan dhegaysanimaya qur-aanka marka waxaa la doonay in la dhegaysto nin waxaa sa qur-aan baa shidan wuu sheekeynhaya baabuur buu saaran yahay qur-aan buu dari waa la sheekeynhaya xaaraan calayk ina fi dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahwa shahiid baan doonayna insha allahu tacaala marka dadka muslimiinta ah halkaasaa laga doonaya intaa ikhwaani marka waxaa inoogu dhammaaday qeybtii labaad ee kitaabkeena alkafla waxaan ka soo baxnay mafhuumaat alkafla waxaan ka soo baxnay inoo dhammaaday khatari kafla khatarta ay leedahay oo ka koobnaa afar iyo toban baab ka koobnaa mabxadkan raabica ah ee hadda inoo bilaaban doona asoo ka doonaa calaamaat lkafla ruuxan inuu ilaahay iyo diintiisii iyo aakhara uusan halmaansan yahay calaamooyin lagu garan baaji markaas u fiirisa adina kan ilaahina ma xusuusna diinna ma xusuusna nabina ma xusuusna dhimashona ma xusuusna aakhare iyo janno iyo naara ma xusuusna calaamooyin ruuxa markaas saa ugu aragta ad garan baa jira asaguna uu isgaran inuu qafla ku jiro ruux kasta waxaa la doonayaa arrimahan soo socda inaad calaamooyinka iska baadho calaamooyinka haddaad iska aragto warniyow qafla kugu jirto ilaah iyo aakhare iyo diin midna mataqaana ma xusuusnid ee waxaa kuu jira danayn la-aan baa kugu jirta len haddii arrimahan aad aad ka- ka soo baxdana allah ruuxaas waa fiican yahay oo ruux toosan weyaa laleeyahy marka arrinkan waxaa la doonaya ikhwaani inay sidaa lagu dadaalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر اللذات